Kwali Innovation Week creates a platform where the government, national and counties
waxaa ka bilowday magaalada newambasa qabanqaabada shirweynihii saddexaad ee lagu soo bandhigayo fikrada hal abuurka ganacsiga dhallinyarada gobolkani xeebta shirkani oo dhici doona bisha saddexaad ee sannadan labada kun iyo laba iyo labaatanka dhammaadkeeda islamarkaana lagu casumi doono mas-uuliyiin ka socota dowladda dhexe iyo weliba sidoo kale dowladda ismaamul goboleedka mombasa Leo tulikuwa tunafanya ile uzinduzi wa, wa, wa, wa Pwani Innovation Week ambayo ni kongamano la ubunifu wa- wa wabunifu na watu tofauti tofauti ambayo tutafanya mwaka huu eh, tarehe 28 hadi tarehe tarehe 31 Machi. Ah, tume, hu, huu ni, kon- hii ni kongamano ya tatu. Kongamano ya kwanza tulifanya mwaka wa 2018, kongamano ya pili ikawa mwaka unaofuata wa 2019. Ah, Kwa ajili ya, ya COVID-19 hatukuweza kufanya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021.
waa kulan weynihii saddexaad oo noociisa ah oo lagu qabto gobolkan xeebta iyadoona sanadii labada kun iyo siddeed iyo tobanka uu bilowday shirweynahani lagu soo bandhigayo hal abuurka ganacsiga ee gobolkani xeebta iyadoona sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka la qabtay kulankii labaad ee noociisa ah laakiinse labadii sano ee laga soo gudbay ee labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka lama qaban kulankani sababa la xidhiidha caabuqa covid sagaal iyo toban oo sababay in arrimo badan uu saameyn uu ku yeesho ay ka mid yihiin isku imaatinada iyo shirarka waaweynba shirweynaha hal abuurka fikrada ganacsiga ee gobolkan xeebta ayaa waxaa soo qaban qaabisay xarunta tiknolojiyadda ee swahili board foundation hub ee magaalada mombasa iyadoona agaasimaha guud ee xaruntaasi maxamed nuur uu sheegay inuu jiidka ugu weyn oo kulamadani ay yihiin fikrada hal abuurka ganacsiga dhallinyarada gobolkani xeebta Kwa nini kongamano hili? Sababu kubwa ni kuleta pamoja wengi vijana ambayo wana, wana biashara ama wana ubunifu ambao wanataka kusuluhisha baadhi ya, ya matatizo ambayo tuko nayo kama jamii but at the same t- kwa, kwa wakati huo huo ni ubunifu ambazo zitaweza kuwapatia wao pesa ili waweze kujiajiri wao kazi na pia kuajiri wengine because tunaamini wengi wa vijana wetu kupunguza hizi shida za ajira itabidi watu wao wenyewe watafute njia za kuandika kazi na kuandika vijana wenzao building the solutions that will meet our daily uh, anwar axmed oo ah agaasimaha tiknolojiyadda ee ismaamul goboleedka mombasa oo kulankani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arrintani mid fursado badan siin karta dhallinyarada ku nool gobolkan xeebta si ay usoo bandhigaan fikradooda ganacsiga Sisi kama county government tunaisupport na tunasema kuwa this time tutajishughulisha na tutahakikisha kila sehemu tume, tumekuwa hapo ndani. Sasa wakati wa hiyo Pwani Innovation Week kutakuwa na activities nyingi sana. Ah, tuko, tuko na wale stakeholders wetu ambao pia tunataka kuwa contact kwa mapema uh, kwa sababu hii program ni kusaidia vijana na eh, startups ambazo ziko hapa Mombasa kujaribu ku, kuzi, kuzi, kuzikuza so, so that tunaweza ziconnect katika wale entrepreneurs ama business.
maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaala xeebeedda mombasa